subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu doorka roon wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in xaalado cusub covid sagaaliyo toban ah laga diiwaangeliyey afar labaatankii saacii ugu dambeeyey dalka guddiga gurmadka qaran ee waa guddiga gurmadka qardho ee gobolka minnesota oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in laga qayb qaato garab istaagga shacabka qardho guud ahaan deegaanada maamulka puntland waxaa ka soconaya gurmadka loo fidinaya dadkii ku waxyeeloobay daadadkii qardho wararka caalamku wada ugu waaweyn waxaa ka mid ah hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha maraykanka kadib faafitaanka cudurka aan weli daawadiisa la helin ee coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkan subax markana warkii fidsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in xaalado cusub oo covid sagaal iyo toban ah laga diiwaangeliyey afar labaatankii saacii ugu dambeeyey gudaha dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in la diiwaangeliyey konton iyo afar xaaladood cusub oo covid sagaal iyo toban ah oo afartan ka mid ah ay rag yihiin toban iyo afarna ay haween yihiin dhammaan bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyey gobolka banaadir hal bukaan uu ka bogsooday xanuunkan tirada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee dalka laga diiwaangeliyey waxay gaartay shan boqol siddeetan laba ruux waxaa ka bogsootay labaatan ruux labaatan iyo siddeed ruuxna ay u geeriyoodeen cudurkan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya fawsiye abiikar nuur ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqday in ay qaataan talooyinka caafimaadka iyo amarada dowladda ee qaybta ka ah qorshaha xakamaynta faafitaanka fayraska corona xaaladaha cusub ee soo kordhay ee bositif ka ah afar labaatankii saaca ugu dambeysay waxaa waaye konton iyo afar waxaa lab ee afartan waxaa dhadig ah toban iyo afar xaaladaha soo kordhay dhammaantood waxay joogaan gobolka banaadir konton iyo saddex boqolkiiba dadka maanta laga helay da-dooda waxay u dhexaysaa labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal halka kuwa jira afartan ilaa iyo konton iyo sagaal sano ay yihiin labaatan iyo saddex boqolkiiba dadka maanta laga helay tirada guud ee dadka laga helay cudurka guud ahaan wadanka oo dhan waxay isugu soo aruureysaa shan boqol siddeetan iyo labo ma jiro bukaan la xaqiijiyey inuu qabo covid ee kaasoo u dhintay caabuqa afar iyo labaatankii saacadood oo ugu dambeysay waa ilaahay mahadiis tirada guud ee dhimashada weli waxay taagan tahay labaatan iyo siddeed ilaahay ha naga haayo waxaa ka bogsatay hal qof afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa labaatan mar kale waxaan ku celinaynaa oo aan mar walba ka daalaynin inaan ku celinno in cudurkan in laga hortago aad iyo aad muhiim ay u tahay bulshadoo dhan ay iska kaashato sababta oo ah haddii aan xakamayno aan ka hortagno aan is ilaalinno oo takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dadka ka cilmi bixiya ka tala bixiya arrimahan cudurkan iyo cudurada faafa guud ahaan waxaa ku badbaadaya number weyn ilaahay wuxuuna faray inaan dadaalno in layska ilaaliyo meelaha buuqa iyo ciriiriga leh si aanan cudurka laysugu gudbinin in faraha la dhaqdo oo saabuun iyo alcohol lagu dhaqdo ugu yaraan labaatan seconds guud ahaan caafimaadka yacni lagu dadaalo nadaafadda guud ahaan gacmo dhaqashada aada loo badiyo in maaragta bannaan u baxa layska yareeyo haddii aysan daruuri ahayn dadka waaweyn ee cudurrada krooniga qabo in si naxariis leh looga ilaaliyo in dadka kaloo guriga jooga ay aada ula falgalaan
dowladda ayaa samaysay qorshe guud oo lagu xakameynayo faafitaanka iyo saameyn kale oo covid sagaal iyo toban waxaana la hirgeliyey isbitaallo lagula tacaalo bukaanada uu haleelo fayraska corona waxaana dalka soo gaaray qalab caafimaad oo dowladda soo iibsatay guddiga gurmadka qardhe ee gobolka minnesota oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in laga qayb qaato garab istaaga shacabka qardho xubnaha xubno ka tirsan guddiga qaran ee gu- waa xubno ka tirsan guddiga gurmadka qa- qardho ee gobolka minnesota oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa shacabka soomaaliyeed waxay ugu baaqeen in laga qayb qaato garab istaaga shacabka qardho
haddaanu nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka si deg deg ahan waxaan u asaasnay guddi oan ugu talagalnay gurmad inuu fidiyo jawaab deg degana uu ka bixiyo masaaibtii ka dhacday een, qardho anoo marka guddiga afkooda ku hadlayo guddoomiyahooda ah waxaan aad iyo aad uga codsanayaa een, jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykan degan khaasatan minnesota iyo inta hadalkayga maqlaysaba inay walaalahood qardho ay gurmad la gaaraan gacantooda inay gaarto hiil iyo hooba inay la dul istaagaan inay u duceeyaan insha allahu tacaala annaga waxaan sameynaa dhaqdhaqaaqyo lacag aruurintii baan bilownay fundraisinkii baan bilownay Een, waa la socotaan xaaladda lagu jiro waa coronavirus Een, isku bixi baa yaraaday maaragtay een, is araggii baa aad u yar masaajidadii waa xiran yihiin goobihii ganacsiyadii baa xiran qaabkii dadka loola kulmi jiro o dhan baa yaraaday marka qaab online ahaan u shaqaynaynay waxaan la shaqaynaynaa hay-adda een, weyne haro iyo hay-adda een, reid oo labadoodaba maaragta jaaliyadda u shaqeeya u adeega qof kastoo naga mid ah labadaas hay-adood wax ku dir Ee, waxaan isugu nimid ee, gurmad iyo warbixin iyo kala warqaadasho ee, iyo dhinac u tacsiyeyn ee, dhibka ka dhacay ee, magaalada qardho ka dhacay Ee, waxaan leeyahay ee, walaalayaal dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah, meel aad joogtaanba ee, waxaad ogaataan walaalaheen reer qardho waxaa ku dhacay dhib aad u weyn baa ku dhacay Een, waxaa la dhihi karaa waxa meesha ka dhacay ee, waa musiibo ayaa dhacday naxariis ilaahi baa timid naxariistii ilaahi baa dadkii halaagtay ee, wax qalbigu ka murugoodo indhuhuna la ilmeeyaan ayaa meesha ka dhacay waxaa kula dhashay oo kula nool oo dareenkaaga dareemaya dad aad u tiro badan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markii koobaad uu walaala kaaga dhigay sumadda ah inama almu'minuuna ikhwatun mu'miniintu ayaga keliya unbaa walaalo ah qof kasta oo mu'mina ayaa maanta ku garab istaagaya oo ku garab taagan khaasatan inta soomaaliga ah ee kaa danqanaysa shalay waxaan u gurmanay ood ogeydeen beledweyne daadadka ka dhacay iyo baar dheere daadadka ka dhacay iyo meelo kale oo badan daadad iyo abaaro ka dhacay iyo kuwii boorama ka dhacay baan garab istaagnayn musiibooyinkaas sidaan u garab taagnayn baan maantana qarro u garab taagannahay
kuwaas waxay ahaayeen xubno ka tirsan guddiga gurmadka qardho ee gobolka minnesota oo la hadlayay warbaahinta qaranka guud ahaan deegaanada maamulka puntland waxaa ka soconaya gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay daadadkii qardho yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaya
waxaa socda olole ballaaran oo loogu gurmanaya bulshada reer qardho ay daadadku saameeyeen kuwaasi oo qaybtooda ay ka dhigeen bannaanyaal aan waxba haysan waxaa dib loo hagaajinayaa guryihii dadka ay daadadku gudaha u galeen suuqyadii ganacsi ee isu bedelay biyo fadhiisanada iyo waddooyinkii muhiimka ahaa si noloshii bulshada ee caadiga ahayd ay mar kale dib ugu soo noqoto waxaa soo gaaray gudaha magaalada qardho gargaarkii ugu horreeyay oo ka yimid bulshada boosaaso ayna hormuud ka yihiin maamulka degmada oo durbadiiba isxilqaan ka sameeyey kana jawaabay xaaladda danyarta qardho ujeeddada aan u nimina waxay ahayd maadaama golaha deegaanka degmada boosaaso iyo shaqaalaha dowladda hoose ee degmada ay go-aan ku gaareen in shalayto aanu gurmad kaga qayb qaadano walaalihii ee daad kusoo fatahmay ee degmada qardho afar boqol oo qoys raashinkoodii iyo afar boqol oo qoys gogoshoodii waxaana deeqdani ka guddoontay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska puntland marwa aamina oo qayb ka ahayd guddiga gurmadka qardho ee uu magacaabay madaxweyne deni annagu waxaan ka mid nahay guddigii loo xilsaaray inay la wada- la- la wareegaan een, taageerada een, la- la- la- la soo gudbiyey maanta waxaa kaloo jira guddiyo kale oo badan oo iyaguna ka hawge- ka howlgelaya magaalada oo ka howgelaya nadiifinta iyo dhibaatooyinkii keenayay waxaa kaloo jiri doona haddii hallaydmo dadka een, guddi registrationka samaynaya oo isugu jira degmooyinka wasaaradda haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada een, qaybo laga soo xulay oo iyaguna registrationkii wada oo dadkii siday u kala dhibaato badnaayeen iyo qof walba wixii soo gaaray wada marka waxyaabahaasoo dhan isku dubaridkooda waxaa loo xilsaaray guddigan insha allah waa maalintii ugu horreysay oo aynu een, howlgalkan samayno Een, howlgalkuna wuu socon doonaa muddada dheer ilaa aan ka hubino haddii la yidhaahdo dadku inay maxay ahayd ku istaagaan gacmahooda duqa degmada qardho ayaa ka mahad celiyay dhankiisa deeqdan dadaalka iyo gurmadka bulshada soomaaliyeed ay la soo gaareen dadka reer qardho ee ay saameynta ku yeesheen daadadkani waxaa u mahad celinaya dhammaan inta keentay oo ugu horraysa wasaaradda haweenka dow- dowladda hoose ee boosaaso guddiga ee, ee, ee, ee, ee runtii wasiiradu horkacayeen oo garowa nooga yimi oo guddiga ee, ee, u xilsaaran ee, maca- maciishadaha iyo horumarinteeda dhanka kalena madaxweynaha puntland doctor saciid cabdulaahi deni oo weli ku sugan gudaha magaalada qardho ayaa bogaadin iyo mahad celin isugu daray doorkii ay ciidamadu ka ciyaareen badbaadinta iyo gurmashada bulshada qardho xilligii dhibaatadu ay ka dhacday isagoona hal darajo oo dallacsiina u sameeyey dhammaanba ciidamadii ka qayb qaatay badbaadinta shacabka qardho
waxaan kaloo runtii aad iniga mahad celinayaa gurmadkii aad ka geysateen daadadkii ku soo dhacay magaalada oo runtii haddii aydan joogi lahayn waa la hubaa boqolaal qof oo meydadaan maanta aasi lahayn marka ummadda in la difaaco waa wax walba in laga difaaco midka xag jirka ah oo qoriga sita in laga difaaco biyaha iyo daadadka in laga difaaco dabka in laga difaaco jahliga in laga difaaco kala dambayn la'aanta in laga difaaco tuugada iyo dadka xun in laga difaaco dhaqaale xumada in laga difaaco difaacu meel walbuu galaa ma aha difaacu nin qori wata oo, oo, oo la difaaco keliya marka een, sidii ciidan lagu yaqaanay oo runtii ciidanku marka xaalad kasta jirta ay u taagnaadaan ayaa maanta ku sifowdeen sharafteedaa leedihiin waxaan rabaa maanta inaan hal ka caddeeyo inta halda ku jirta dugsiga oo tababarka ku jirta inta dugsiga tababarka ku jirta inaan kulligood min hal darajo la dallacsiiyo waajibkii hore aa u soo gudateen iyo waajibka hadda aad gudanaysaan oo ah inaad tababaranaysaan oo disibilinkiinna iyo horkac u socdaan iyo inaad dadkiinna u adeegaysaan
yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
waxaa laga cabsi qabaa in webiga shabeelle uu ku fataho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali ayaa khadka si toos ugu jira cabdishakuur ee, kusoo dhow
subaxan asna mooye sidaad sheegtay waa iyadoo webi shabeelle oo wado biyo aada u fara badan deegaano badan oo kamid a gobolka hiiraan uu maro ayaa dadka ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan dadka beeraleyda waxay walaac ku muujiyeen in webiga haddii roobabka la la falayo inay da-aan iyo kuwii hore u da-ay iyo biyaha webiga oo oo marba marka dambe sii kordhaya ayaa waxay ka cabsasho qabaan inuu ku fataho dhammaan deegaanada dalagyada ay ku beerteen iyo dhinaca kale bulshada ee magaalada oo iyagana cabsi intaas leh ama taas ka weyn qaba maadaama beledweyne sidaad ka warqabtid labadii sanoona kasoo fatahaadeed xigay ay ku dhufteen taasi oo bulshada inta badan ee wawal xoogan gelisay Een, maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne oo kaashanaya ganacsatada ayaa bilaabay inay ee, xiraan goobaha biyaha webiga ay kasoo ee, bixi jireen si bulshada lagaga arayo in si sahlan biyaha ay ugu gudbaan haddii uu webiga biyo aad u fara badan keeno dadaaladaas ayaa socda ee, maadaama gobolkay ee, horeyna ee, m- ay ugu jireen fatahaado haddana ee, ee, la filayo in ee, biyahan tiraha ba- aada ku faraha badan oo webiga wado xil roobaad maadaama loo guda jiro waya dadka noocaas qorshe ayaa jira.
qorshe ma jira qorshe ma jira oo maamulka ee ee fatahaadaas webiga shabeelle laga baqdin qabo in uu ku fataho qaybo ka mid ah ee magaalada beledweyne ma jira maamulka qorshe ay wadaan oo looga hortaga arrintaas
Ee, sidaan ee, hore kugu shee- sheegay maamulka iyo ganacsatada oo iskaashanaya ayaa waxay wadaan ee, amaba ay bilaabeenba inay xiraan goobaha biyaha webiga uu kusoo jibsado sida kanaala waaweyn ayaa magaalada ku yaala duladkeeda iyo gudaha ee gudaha magaalada waxaa ku yaalo ee, keli la yihahdo dhagaxjibis oo si sahlan xaafadaha qaar ee biyaha ku geeyay dhinaca kale waxaa jira kanaal kale oo la yihahdo waraabore oo xaafada hoodaha ku yaala oo isagana ee, ee, buundo biyo xareena leh taasi oo biyo haddii ay bataan buundada ka sare booda islamarkaana xaafadaha sidoo kale biyaha geliya Ee, dhinaciisa waxaa ka socda ee, biyo xireenno iyo in caratoor weyn lagu sameeyo si biyaha aysan buundada ugu boodin dhinaca kaleeto hirkeliyo oo ah meesha ugu halista badan oo waqooyiga magaalada beledweyne ah oo goobaha inta badan biyaha kasoo jabsadaan oo magaalada si toos usoo galaan iyadana way ku bilaabatay laba maalin ka hor ilaa shalay way socotaa waxaana la filayaa in maanta la siiyo laba jibaar howlaha oo bulshada inteeda badan ay aada usoo dhaweeyeen in la sameeyo kahortag inta biyo u socda dadaalo noocan oo kale tala geli lahaa
aada iyo aad baad mahadsan tahay waxay wararkaas kusoo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan insha allah markana buhoodle hay-adda dayaana turki ayaa deeq raashinah gaarsiisay laba boqol oo qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada buhoodle xilli lagu guda jiro bisha barkeysan ee ramadaan maxamed cali bile ayaa warkan inoo faahfaahinaya
hay-adda dayaana turkiya ayaa deeq raashina waxa ay soo gaarsiisay in ka badan laba boqol oo qoys oo danyara oo ku dhaqan magaalada buuhoodle waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka iyagoona u mahad celiyey hay-addan soo gaarsiisay deeqdan raashinka iyadoona lagu guda jiro bishii barakaysnayd ee rabadaan barakaysan ee noo soo deeqday ee wax walbana siisay wixii ay noo keentay waa qaybsanay si wacan baanu sharaf labaana lagu qaybiyey waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa ilaahay ha idin gargaaro alxamdu lilah rabbilcaalamiin intaa noo soo kordhiso maasha allah maasha allah khayr allah turkiga ha siiyo maasha allah ilaahay aynu ka abaal marno aamiin annagana yarsaqa dhama khayrta allah nooga dhigo ama shafaacada allah nooga dhigo idinkana waa idinka gudboonay wixii aad noo keenteena raashinka ahaa waa guddoonana waa naloo qaybiye waana haysanaa si wacanoladiib laba boqol iyo konton qoys ayaynu u qaybinay waxay ku afuri lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala baynu ku mahadinaynaa marka koowaad marka labaadna hay-adda ayaynu ku mahadinaynaa marka saddexaad waxaynu uga faa'iidaysan lahayn dadka inay waxa weeye bisha rabadaan baqdin badan baa la qabaa duruufaa jira dad dan yaroo badan baa jira in ummadda islaamku ay isu tullo isu naxariisato cid kastaa ciday wax tari karto ay wax tarto ayaan aad iyo aad aan u boorin lahayn waxa weeye waktiga dhibaatooyinka lagu jiro waxa la bixiyaa waa ka ajir badan yahay raashinkan ay soo gaarsiisay gobolka cayn hay-adda dayanaad aturkiya waa uga mahad celinaynaa insha allah oo saraakiil ka mida ay nala joogaan hadda cabdirashiid waxaan leenahay deegaanka kusoo dhowaada deegaanka baahiyo badan oo kala duwan baa ka jira insha allah waxaan rajeynaynaa in badan aad ugu soo noqnoqon doontaan maxamed cali bile warbaahinta qaranka abuuroodle
halkaad warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha maraykanka kadib faafitaanka cudurka aan weli daawadiisa la helin ee coronavirus dhaqaalaha maraykanka waxa uu la daalaadhacayaa xaalad mahubti ah tan iyo inta tan iyo in ka badan toban sano markii ugu horreysay iyadoo lagu jiro qaybtii hore ee sanadkan isagoo waddankaasna uu galay xaalad u muuqata bandow uu kaga hortagayo faafitaanka fayraskaas waddanka ugu dhaqaalaha badan ee dunida waxaa hoos u dhacay dhaqaalihiisi heerka sanadlaha ah afar dhibic sideed sida lagu sheegay tirooyinka rasmiga ah ee lagu faafiyo arbacadii xogta la baahiyey ayaa tilmaamaysa in xiisad dhaqaale ee waddankaas uu ka taagan yahay iyadoo markii ugu horreysay xayraado badan dalkaasi aan gelin tan iyo ka hor maaj inta aan markaasi cudurkan coronavirus uusan dalkaasi ka dilaacin safmareenkan ayaa sababi kara dhibaato aada u weyn oo bini-aadanimo iyo weliba dhaqaale guud ahaan maraykankana waxaa la leeyahay dhaqaalihiisa aada buu hoos ugu sii dhici doonaa haddii aan xal loo helin ee coronavirus warkii subaxna waa nagita cidduu warkeena uu seega waxay dib ugu baarbaaran kartaa biijkan internetka ku leenahay radio muqdisho doodnet idinkan ood kumansiti la socodka warka subax nabadgelyo